فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo idaacadda islaamiga alfurqaan aad ka dhegaysataan waa habeennimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada qodobada barnaamijka dhuuxa waraysyada aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodda lihi ogolaadana waxaa ka mid a selafiya romano oo sannada lagu haayay soomaaliya kuna laabatay waddanka talyaaniga oo la baxday magac cusub sheegtana inay akhrisato qur-aanka kariimka xog xiise badan oo ku aadan haweenadaas qaadatay diinta islaamka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah sidoo kale qodobada dhuuxa waraysyada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda islaamiga ee degmada jannaale oo xukunno fulisay yaa lagu fuliyey xukunnada codka qaadiga ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan mid ka mid a culummada diinta islaamka oo ka hadlay cudurka korona iyo waxyaabaha dadka looga baahan yahay sidoo kale waxaad maqli doontaan cudurka korona oo ku sii faafaya gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha waddanka soomaaliya ku soo duulay sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee korona ee guud ahaan caalamka waxaa nagala qaybgelaya qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuux waraysiyada كرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا waa hagaag aynu ku bilownaa haweenay ku afduubneed waddanka soomaaliya ayaa la sii daayey iyadoo ku laabatay waddanka talyaaniga sheegtana inay qaadatay diinta islaamka haddaba arrinta la xiriirta wararka gabadhan waxaa noo haya waryaheena salmaan axmed waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir sida dhegaystayaasheenna ay la socdeen maanta wararkii baxay waxaan ku baahinay in haweenay u dhalatay dalka talyaaniga oo lagu hajiyey qaybo ka mid ah soomaaliya ay dib u heshay xorriyaddeeda kuna laabatay dalkeeda haweenaydan oo horey loo ohan jiray slivia romano ayaa sheegtay inay qaadatay diinta islaamka islamarkaana aanay jirin cid ku qasabtay inay diinta islaamka qaadato keliyana ikhtiyaarkeeda ama go-aankeeda uu noqday inay islaamto ay diinta islaamka qaadato waraysi dheer oo ay haweenaydan siisay mid ka mid a warbaahinta dalka talyaaniga waxay ku sheegtay in magaceedii hore ay ka guurtay oo ay qaadatay ama ay la baxday magaca caaisha oo ah saxaabiyadii uu dhalay abubakar sidiiq radiallahu canhu ahaydna xaaskii u aadka u jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ka sheekaysay xaaladihii kala duwanaa ee ay soo martay iyadoona sheegtay in mid ka mid a dadkii hayay uu ku hadli jiray luuqadda ingilishka islamarkaana ay hadallo isdhaafsadeen markii dambena ay ka codsatay inuu u keeno kitaabka qur-aanka kariimka iyo buug xusuus qor ah halkaasna waxaa ka bilowday masiiradeeda ah inay qaadato diinta islaamka waxay aada ugu celcelisay inaysan jirin cid ku qasabtay inay diinta islaamka qaadato raggii hayeyna ay si wanaagsan ula tacaamuleen waxay meesha ka saartay caaisha warar ay warbaahinta qaar sheegayeen oo ah in la guursaday islamarkaana ay ur leedahay iyadoona sheegtay in arrinkaas aan waxba ka jirin ee dhanka kale markii ay ka hadlaysay ee diinta islaamka ay qaadatay waxay sheegtay inay ku saamowday oo ay mararka qaar maqli jirtay aadaanka salaadaha taasina ay keentay in qalbigeeda uu u furmo diinta islaamka inkastoo ay muujisay in bilihii ugu horreeyey ay aada u naxsanayd islamarkaana ay cabsan jirtay haddana waxay sheegtay in raggii hayay ay ku wargeliyeen inaanay jirin wax dhibaato ah oo loo geysan doono sidaas darteedna ay isdejiso markaas kadib ayay sheegtay inay ogaatay in ragga gacanta ku haya ay saaciidayaan halkaas ayaana waxaa ka bilowday inay dalbato buug xusuus qor ah iyo weliba kitaabka allah casa wajal oo dabcan luuqadaha ingiliishka ku tarjuman waxay sheegtay in siddeed iyo tobankii bilood ay ku jirtay gacanta raggii haystay aan weligeed la garaacin islamarkaana wax cunfi ah ama gacanka hadal ah aan loo geysan xitaa hadal xun aan lagu dhihin wararka la xiriira in silvia romano oo hadda la baxday caaisha ay qaadatay diinta islaamka ayaa warbaahinta noocyadooda kala duwan aada u hadalhayaan ee waxaana dowladda talyaaniga ay ka gaabsatay inay faahfaahin ka bixiso qaabkii loo sii daayey haweenaydan waxayna sheegtay in meel u dhow magaalada muqdisho ay keeneen raggii gacanta ku hayay maanta ayaana baraha internetka aad loogu baahiyey muuqaalka caaisha oo ka degaysa garoonka diyaaradaha ee magaalada roma ee caasimada talyaaniga iyadoo xijaaban islamarkaana ay soo dhoweynayaan hooyadeed iyo walaasheed iyo aabaheed aad ayay u faraxsaneed waxayna sheegtay inay ku faraxsan tahay in sideed iyo toban bilood kadib ay dib ula midowday qoyskeeda inkastoo ay wax badan ka duwan tahay sideedii hore oo iminka ay noqotay qof diinta islaamka haysta halka markeedii hore marka la fiiriyo muuqaalada baraha internetka ku baahsan iyo hay-adaha ay la shaqaynaysa ay u muuqatay ee dadka ka shaqeeya arrimaha tansiirka ama gaalaysiinta waxaana muuqaaladeedii hore qaar ka mid a lagu arkayaa iyadoo saliibka wadata islamarkaana la joogta carruur da'yar iyo dad waayella ah taasi oo marka ka markhaati kacaysa in howlo kirishtaamayn ah ay ka waday dalka kenya oo asalkeedii laga soo qabtay maantana nolosheedii way ka duwan tahay sideedii hore waana qof muslimad ah dadka muslimiinta ah ayaana aad ugu faraxsan guud ahaan caalamka marka laga hadlayo iyo gaar ahaan soomaalida waxaana allah looga baryey inuu ku sugo diinta islaamka ee ay qaadatay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuwa xawaraysyada maxkamadda degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa galabta xukunno kala duwan fulisay qaadiga maxkamadda ayaana ku dhawaaqay sida ay xukunnada u kala dhaceen iyo dadka soo dacwooday intaba بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaa maxkamadda sharciga islaamiga ah degmada jannaale dacwo keensatay gabadha la yidhaahdo maryan maxamed cusmaan oo lix toban lix iyo toban sano jir ah waxayna soo dacweysay mudaacilihii lagu magacaabo ibraahina cadowey maxamed kaaniya loo yaqaano soddon iyo shan sano jir ah wada degan labadoodaba degweriiri waxay ku soo dacweysay ninkan uur ayaan u leeahay waxaan leeahay uur oo afar bilood aha intaasi waxa weye mar waxaan ugu tegi jiray gurigiisa mar labaadna waxaan ugu tegi jiray beeraha hadda waxa weye uurkaasaan ulehayaan ku dacweynaya maxkamaddu waxay jawaab ay ka dalabtay mudaacalihiga lagu magacaabo ibraahima caddow waxa uu yidhi maryan ma taabanina jirkeeda mana arkina sababtoo ah aniga waxaan ahay nin xaas leh oo cilmi leh oo cayaal leh allehal mana taabana mana arkin kadib maxkamaddii markii ay dhegaysatay dacwadii iyo jawaabkii oo ay aheed inkir yaa mar- maryan oo uur ay laheed maxkamaddu waxay u dirtay inay maxkamadda ay markay soo dhasho helkeeda ay kusoo wareejiyaan maxkamadda maryan waxay soo dhashay wiil wiilkana wuxuu jiraa hal sano jir kadib kaleetay maxkamadda markii ay dhaarisay ninkii mudaacilihiga ahaa yaa maryan waxa ay ku xukuntay sida soo socoto kow maryan ina ay sinaysatay labo maryan maadaama ay guur hore aysan u soo marin oo iyadana ay gabar ayna tahay waxay ku xukuntay boqol garabaash lagula dhufto muddo hal sano ahna in la masaafuriyo maadaama maskaxan ahay inuu caafimaad qabto guurna horeyna aysan usoo marin maryan ina aysan ku lahayn wax xuquuq ah maadaama iidan raalli ay ahayd ninka ay isu dhiibtay kadib xukunkan wuxuu ku sugnaaday iqraal waxaa adilada loo cusbayna ay kala tahay kow min suurati z- min suurati nuur azaniyatu wazani fajlidu kula waxidin minhuma mi'ata jalda walaa ta'kudukum bihima ra'fatun fi diin illah in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir waliyashhad cadaabahuma taa'ifatu min almuuminiin waxaa kale loo cusbay musnad imaamu shaafici xadiiskii uu ahaa akhbarana cabdulwahaab can yunus can xasan عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر مئة جلدة وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مئة والرجم intaasi waxaa ku dhammaaday xadkii oo gabadhii ay kusoo dacwootay maryan waxaana noo bilaaban doona hadan xadkii kaletay qofkii kaletay waxaa soo dacwooday taarikh sideed iyo toban bishii shagaalaad kun afar boqol iyo afartan iyo kowdii degmada janaale waxaa maxkamadda sharciga islaamiga ah degmada janaale dacwo keensaday mudaci la yidhaahdo siid cali macalin aadan waxa uu soo dacweeyey wiilka la yidhaahdo cali mukhtaar mashiidi muuse shan iyo toban sano jir aha wada degan tawakal waxa uu yidhi siid cali waxaan ku dacweynayaa gawar aniga aan dhalay oo la yidhaahdo muumin siid cali oo toban sano jir aha ayaa uu farxumeeyey waxaana uu kufsaday bikrigeedina waa uu suuliyey waxaana la tolay hadda saddex qodob baa la tolay sidaas ayaana ku dacweynayaa waxaan rabaa sharciga islaamiga ah in lanoo kala saaro kadib maxkamaddii waxa ay jawaab ay ka dalabtay mudaacalihiga waxa uu yidhi haa waa jirtaa gabadhan waan isticmaalay maxkamad waxa ay u dirtay takhtar soo muujiya dhaawaca uu u geystay sida na- saddex naagood oo kaletay saddexda naagood oo muslimaad ahaa loo diray waxayna soo caddeeyeen in uu gebadhii bikrigeedu kor uu ka go-ay kan hoosan bikrigeeda caadi uu yahay intaasii kadib maxkamad marka ay dhegaysatay dacwadii iyo jawaabtii qiraal ah baartay caafimaadkiisin waxa ay xukuntay sida soo socoto kow cali in uu kufsaday gabadha la yidhaahdo muumini bikrigeedana kor uu ka gooyey labo cali in lagu dhufto boqol garabaash maadaama horeyna guur isan u soo marin laguna masaafuriyo muddo hal sano ah saddex muumine inayna ku leedahay carshuubakaaro oo dhan boqol iyo afartan dollar xukunkaasina waxa uu ku sugnaaday qiraal adilada loo kala cuskaday kow min suurati nuur azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda walaa ta'khudukum bihima ra'fatun fi diin illah إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين مثل الإمام الشافعي رقم الحديث كن شم بقول حين سقال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن حسن عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لكن السبيل البكر بالبكر جلد مئة وترهيب عام والسيء بالسيء جلد مئة والرجل فوضى الظالمين لإمام النووي يسكي ستطوات فقال صدح بقول طبعا إيشن وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka corona waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed daahir ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا hashim waxaa wax ka eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey cudurka corona maanta dalal badan waxa ay soo sheegeen in cudurka dadka uu soo ritay ay aada u kordheen sida dalalka ruushka iyo shiinaha cudurkuna waxa uu u muuqanayaa inuu ku soo labakacleeyey mar kale dalka shiinaha waxaan ku hormari doonaa gudaha soomaaliya dowladda federaalk waxa ay sheegtay inay diiwaan gelisay dad cudurka uu ku soo ritay gobolka banaadir puntland iyo somalilan waxaana ay saacadiina soo dhaafay sheegtay in cudurkaasi hal qof uu u dhintay cudurka waxa uu haashimow aada ugu fidayaa xarunta xalane ee magaalada muqdisho warbaahintu waxa ay sheegtay in soddon iyo toddoba ka tirsan ciidamada amisom laga helay cudurka corona iyadoo jahwareer iyo cabsi laga soo sheegayo xarunta xalane the east african oo soo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan amisom waxa uu sheegay in soddon iyo toddoba ka tirsan ciidamada shisheeyaha afrikaanta amisom uu ku dhacay cudurka covid sagaal iyo toban waxaana askartaasi intooda badan ay kasoo jeedaan dalka uganda marka laga reebo toddoba askari oo u dhashay dalka burundi askartan ayaa lagu hayaa xarunta xalane halkaasi oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo soomaaliya cudurka markii ugu horeysay waxaa laga helay xarunta xalane waxaana qofkii ugu horeeyay cudurka uu ku dhacay uu ahaa qof u shaqeeya qaramada midoobay america haddaan aadno cudurka weli waa uu ka taagan yahay dalkaasi dad kun iyo laba boqol oo ruux ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay gudaha america waxay ugu dhinteen cudurka corona waxaana dhimashadu ay iminka gaartay gudaha dalka maraykanka siddeetan kun siddeed boqol toddobaatan iyo siddeed ruux cudurka maanta waxa uu america ku dhacay saddex kun shan boqol soddon iyo siddeed ruux tirada guud dadka ku nool dalka america ee uu cudurka ku dhacay waxa ay gaarayaan hal milyan saddex boqol toddobaatan iyo kow ruux sbain maanta waxay soo sheegtay boqol labaatan iyo saddex ruux in cudurka ay u dhinteen wadarta guud dadka sbain cudurka ugu dhintayna waxa weeye labaatan iyo lix kun toddoba boqol afartan iyo afar ruux maanta sbain waxa uu cudurka soo ritay saddex kun afar boqol siddeetan ruux ingiriisku waxa ay sheegeen in maanta cudurka corona ay u dhinteen laba boqol iyo toban ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay noqotay soddon iyo laba kun lixdan iyo shan ruux raashka cudurka aad ayuu ugu fidayaa haashimow waxaana ruushka uu cagta saaray waddadii maraykanka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxa uu cudurka ku dhacay kow iyo toban kun lix boqol konton iyo lix ruux madaxweynaha ruushka valadimir putin oo hadlay waxa uu sheegay in covid sagaal iyo toban maalin kasta waddankiisa uu ku soo ridanayo dad ka badan toban kun oo ruux baraasiil maanta waxay soo warisay in siddeetan iyo afar ruux cudurka ay u dhinteen iiraan waxa ay soo sheegtay afartan iyo shan ruux hindiya waxa ay soo warisay dhimashada afartan iyo laba ruux belgium waxa ay soo sheegeen dhimashada kow iyo konton ruux netherland waxa ay soo sheegeen dhimashada lix iyo toban ruux sacuudiga waxa ay soo sheegeen sagaal ruux mexico waxa ay soo warisay dhimashada boqol iyo labiyo toban ruux bakistaanna waxa ay soo sheegtay dhimashada sideed ruux switzerland waxa ay soo warisay dhimashada afar ruux jiri waxa ay soo sheegeen dhimashada kow iyo toban ruux Portugal waxa ay soo wariyeen dhimashada sagaal Sweden waxa ay soo sheegtay dhimashada soddon iyo kow ruux wadamo kale oo aad u badan ayaa soo wariyay dad u dhintay cudurka wararkiina corona halka ayaan kusoo koobayaa hashim اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
دين عظيم هو السميع
waa hagaag intiinina la socotay habeenadii lasoo dhaafay waxaan sii daynay culummo ka hadlaysa cudurka corona iyo waxyaabaha keena iyo waxyaabaha lagu daaweeyo intaba haddaba sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka hadlaya cudurka corona iyo waxyaabaha la gudboon dadka oo cudurkan ou haleelo الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما أنت عالم كان كنا الله ما حلقا حالقا أوشان قصة كردي اللي هذا كورونا فيروس أما كوفيد 19 أيدهان cudurka halista ah ee wadanka ku soo kordhay adduunka maanta haddaan muslimiin nahay maxaa nala gudboon qadiiku ilaahay wanaag iyo khayr badan ha siiye saddex arrimood buu ku soo gebagabeeyey saddexdaasaan jecel lahay inaan mid kasta waxyar ka taabanna insha allahu tacaala midda koowaad waxay ahayd cudurro noocana weli ma dhaceen caalamulislaami ama alcaalam dhibaato noocana ama cudur noocana ma soo maray talabaadna waxay ahayd maxaa keena horta cudurradan khatarta ee ummadda laaya ee halista maxaa keena midda saddexaadna ruuxa muslimka maxaa la gudboon oo markaa inuu sameeyo ay tahay saddexdaa arrimood baa ikhwaani lagaga hadlay khudbada waana saddex arrimood oo muhiima midda koowaad haddaan guda gallo arrimahan way dhaceen weliba middan hadda maanta adduunka maraysa kuwa ka sii baaxad weyn baa dhacay oo islaamka soo maray islaamkuna qaab buu u maareeyey wakhtigii sayid cumar raxmatullaahi calayhi yaa shaam waxaa ka dhacay cudur baa ka dhacay layaha daacuun daacuun maxaa la yidhaahdaa culimmadu qaar waxay l horta daacuun shubankan ma aha un shubankan annaga daacuun naqaano kaa mabduun baa la yidhaha oo badnigu ka yimaadaa cudurkanu alwabaa weeyaan addaacuun waxaa la yidhaha marka كل مرض فتاك سرعة الانتشار عذر والباء الدلاء او ذاك سد دقسا الدلا فافتانكيسنا او حولي بدنيه او دنبا با داعون لدها marka noocu dooni marka ha noqdo mar hadduu cudurka ummadii layn hayo si safmara uu u layn hayo wax hadday dhaqso ku faafahayana uu yahay degdeg u faafahaya daacuun baa la yidhaahdaa ama shuban ha ku yimaado ama matag ha ku yimaado ama nabarro soo baxa ku yimaadeen ama ruux aba neef qabatoobo nooc kastaba horta waa un daacuunu ee unka shubankaa daacuun besa ma aha ikhwaani culimmada qaar waxaa dhahan daacuun waxaa la yidhahdaa kudka ayaa la yidhahdaa waa shayga soo baxa oo meel ka soo baxa ruuxa kadibna uu ruux ama kulaylaha loo yaqaan laakiin alwabaa weeyaana waa cudur kasta oo shuruudaana weeyaan cumar wakhtigiisii cudurkaa markuu dhacay shaamna uu ka dhacay zamanu cumar bay ahayde toban iyo sideed bay hijradu maraysay waxaa u dhintay shan iyo labaatan kun oo muslimiina ku dhintay waxaan u malanayaa weli hadda ma hayno inkastoo tirokoob aanaan haynin laakiin markii takhmiin iyo qiyaas aan la aadno muslimiinta hadda inta u dhimatay cudurkan waxaan u malayn laba kun meelaha taqriiban xataa ma gaadhaan xataa kun ma gaadhin baan u malayn ixtiyaadka lahayaan u malaynay laakiin cudurkaa waxaa u dhintay shan iyo labaatan kun oo muslimiina oo uu ka mid yahay qaa'idkii dhannaa ee ciidamadii hogaaminhayay waqooyiga afrika ilaa bariga dhexe ilaa aasiya iyo turkiya abu cubayda binu jaraax ayaa ku jira raggii ku dhintay daacuunka u dhintay mucaad binu jabal baa ka mid ahaa shuraxbiil ibnu xasanaa ka mid ahaa khalaa'iq badan baa ka mid ahaydoo u dhintay daacuunka kale waxaa weeye daacuun lagu magacaabi jiray aljaarif oo magaalada basre ka dhacay wakhtigii cabdulaahi binu zubayr raxmatullaahi calayhi uu haystay dhulka ciraaq buu dhacay lixdan iyo sagaalkiina way ahayd waxaa la sheegaa marka daacuunkaas wuxuu ka yimid hindiyu ka yimid markii hore kadibna wuxuu soo maray iiraan iyo afghanistaan buu soo maray kadibna ciraaq buu yimid maata fiihi alaaata ayaam akar min cishriina alif saddex maalmood gudahood baa waxaa u dhintay labaatan kun ka badan hadda waxaad maqlaysaa maalan ee waxaa ka dhintay maanta malaykan saddex kun waan la yaabannahay saddex maalmood gudahood yaa waxaa u dhintay labaatan kun ka badan baa u dhimatay daacuunkaas ikhwaani adduunka waxaa soo maray innagunbu hadda inugu cusub yahay horaa loo baaba'ay maalin kasta waxaa dhimanaysay toddobaatan kun ka badan baa dhimanaysa markaa soo ma maalin kasta maalin koobaad waxaa dhimataa la yidhi toddobaatan kun baa dhimatay maalinkii labaadna toddobaatan iyo kow waa dhintay maalinkii saddexaadna toddobaatan iyo saddex baa dhintaa la yidhi saddex kun wey toddobaatan iyo saddex kun weeye waxa dhimanay ilaa cajaza alxafaaruuna can xafri alqubuuri ilaa ay ka caajiseen dadkii qubuurta qodahaya inay qabriba qodaanba anas ibnu maalik raxmatullaahi calayhi baa waxaa kaga dhintay daacuunka saddex beri socday toddobaatan carruur dhalay toddobaatan carruur dhalay baa kaga dhintay daacuunkaas ninkay maanta toban ka dhimatay carruur maxaa dhahaynaa maanta qaaru dhalay iyo qaaru toban keliya reer hebel waa baabay hebel waa baaba'ay sabciin min awlaadii baa ku dhintay anas ibnu maalik saxaabigaa jaliilka khaadimu rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam waayo nabigaa ugu duceeyey cimri dheer iyo awlaad iyo maal intaba waana helay wa kaana wuquucuhaa daacuun arbacata ayaam afar beri buu gebigiisuu jiray baa layidhi afar beri base ayuu jiray intaas dadaa ku dhintay cudur kaleo waxaa jira daacuun kaloo dhacay oo la dhihi jiray daacuun alfatayaat daacuunkii gabdhaha daacuunkii gabdhaha la yidhahda asagu magaalada basruu ka dhacay waasid buu ka dhacay shaam buu gaadhay kuufuu gaadhay markii dambena waddan badanbu ku faafay asalkii wuxuu ka bilaabay gabdhaha maqbiyada ee guryaha joogu ka bilowdaale gabdhaha maqbiyooyinka ah ila gabdhaha hadda suuqa ordahaya oo waadaba xaydan afrikaanki iyo dadka sakaraadka lagu yaqaanaa iyo ameerikaanki iyo dadkaan diinba lahayn ama muslimiintii hore gabdhahoodu gabdho maqbiye ayay ahaan jireen oo guryaha jooga marka daacuunkan wuxuu ku bilowday gabdhihii maqbiyaadka buu ku bilowday kadibna waa faafay daacuuna fatayaadka marka loo bixiyey daacuunkaasuna waa dhacay daacuun kaleo waxaa jiray afar boqol afartan iyo sagaal ka dhacay magaalada layaha bukhaaru ka dhacay markii horena ka bilowda la yidhi meelaha adugu dowladihii jumhuuriyadda ka go'ay ruushka waxaa u dhintay baa la yidhi hal milyan lix boqol iyo konton kun baa ku dhimatay daacuunkaas hal milyan lix boqol iyo konton kun ayaa u dhintay daacuunka xataa khallad akaru duuri wa shatata calaa ahliha abwaabaha bimaa fiiha guryaha magdalka xidhi jireen reerku ku baabi'i kor baa wixii lama aasi karo silaya lama leh guryahan baa korka laga xidhi jiray ruuxa saanba asiyeelkiis ku baabi'i jireen ilaa dadka safarinta ay soo maraan marka dambe magaaladii ay soo marhayaan iyadoo suuqii eber yahay waddadana ruux hal ruux uusan maraynin albaabaduna ay wada xidhan yihiin xataa inahu kharaja minha fii yowmin waaxid amaaniyata cashara alf insaan hal maalin baa sideed iyo toban kun baa dhimatay hal maalin daacuun kaloo waxaa dhacay la yidhaha daacuunu bagdaad ee afar boqol toddobaatan iyo sideeddii buu dhacay baa sida layidhi daacuunkaas waxaa u dhintay cishruuna alfin bibagdaad bagdaad keligeed waxaa ku dhintay labaatan kun baa ku dhimataa layidhi markaasna wuxuu jiray shan maalmood buu jiray baa layidhi ama lix maalmood buu jirayna waa la sheegaa daacuunnada marka ilaa dadkii la xabaali waayey maydku wuxuu waddada ooli jiray ama gurigiisa ooli jiraa la yidhi laba beri saddex beri afar beri de si loo kala xabaalo ma leh adugu maantuu go'ay soomaha malaayiin baa kaa horraysa warqad baa lagu siinaya maalinka afraad baa lagu imaanaya maydkii laasaya marka ama maalinka shanaad ama maalinka lixaad baa laasaya intaana meeshu iska oolhayaa maydku macnaha ila dad xabaalaba lama haye waxaa jira la yidhaha daacuun daacuunulaswad baa jira daacuunkii madoobaa ama alwabaaul aswad baa la yidhaahdaa ibtidaahu min asiini sidanoo kale shiinuu ka bilowday waa ummad dhib badan wey quran iyo ay bay cunaan marka shiinuu ka bilowday daacuunkaa lagu daacuunul aswad ba la yidhaahdo daacuunkii madoobaa ama alwabaaul aswad baa la yidhahdaa wuxuu ka bilowday shiinuu ka bilowday uma intashara fi lcaalami kadibna si deg deg u caalamka ugu faafay wahalaka fiihi waxaa ku baaba'ay uludu sukaan macmuura dadkii markaa joogay saddex markii loo qeybiyey meel baa dhimatay labaa soo hadhay adduunka dhanba adduunka dhan wixii ku noolaa sukaan macmuura wixii dee u macmuura camirnaayo adduunka jooga adduunka ku noolaa saddex markii loo qeybiyo taqriiban meel baa dhimatay labaa soo hadhay وأحصيت الجنائز بالقاهرة داعونكاس قاهرة مركو مرهيي waxaa la yidhi wuxuu ku bilowday markii hore shacbaan buu bilowday iyo dhiyar kadib ramadaan buu sii bilowday baqdaad keliya waxa u dhintay tisca miatu alfin sagaal boqol oo kun yaa ku dhintaan macnaa ikhwaani marka taa waxaan ka wadnaa lama soo koobi karee daacuunno fara badan iyo cudurro noocaasa ayaa dhici jiray muslimiintu marka maxay sameeyeen cudurrada hadday dhacaan midda koowaad waxaan leenahay horta cudurradan maxaa keena tallaabada koowaad waxaa weeye cudurradan maxaa keena cudurradan waxaa keena waa dunuub la galay wax kale ma aha dembi la galay oo ilaahay laga galay subxaana wa tacaala yaa horta cudurradan keena cudurradu iskama bilowdaan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ilaahay qoom hawsha ay ku jiraan ilaahay ma bedelo ilaa iyagu ay bedelaan sooma ahayn ummaddanu marka waxaa weeye noloshan iyo horumarkan iyo xadaaradan iyo tiknolojiyada maanta aan haysanno weligeed lama bedelayo way sii fiicnaanaysaa haddaan diinta ilahi haysanno laakiin haddaan diinta ilahay ka tagin maxaa imaanaya waxa maanta jira bedelaad baa imaanaya isbedelka maanta waxa keenay waa dulmi aan gallay weeyaan alfisqu wadulmu annagu aan gallay weeyaan cuquuba min allahi subxaana wa tacaala waa ciqaab xagga ilaahay nooga timi subxaana wa tacaala ilaahina uu qur-aankiisa in badan oga hadlay walamaa balaqa إلهي وحلية ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعو لنا ربك إلهي وحلية مركان نمانك متغنايا غير قبدي أن كردنا عذاب كنقي وحيدا موسى دينت أنا هيستيد ما أنت عهدي بلا أجسك ويا لأنا مؤمن لها لاقي نيني بل ما أنت إلهي نوبري بالي وحن ما أنت هضوبا نقكعا لنؤمنن لك لي والله وكن رمينا دار غير قبدنا reebn israa'iil reebn israa'iil gumaysanana waaba ku sidayna waa ku raacinayna war ilaahay noo bari baarayniyo la halaagsan oo la baabay ya adigii iyo ballankii rabbi ku hayay oo inuu ku gargaaraya maanta nuclear-ka sii dabalayniyo muslimiintu maanta nuclear-ka iyagu ay hayaan oo ducada ah oo arki doonaa gaalada waa ku sii habaarayna inuu ilaahay ku sii dhoojiyo waayo mayna dhihin ayagu lanuuminanna laka weli mayna dhihin moogtahay marka rabbiyo ku sii dhuuji waan leenahay ayagay allah subxaana wa tacaala marka wuxuu inoo sheegayaa markuu dulmigii faafay oo la isdulmiyey oo ninba ninkii kale oo xoolihiisii cunay oo naftiisii dilay oo sharaftiis ku xadgudbay oo ilaahay diinkiisii laga tegey subxaana wa tacaala oo zinadu ay faaftay oo qaniisnimadu ay faaftay oo khamrada la caba ay faaftay oo ribada la cuna ay faaftay oo diintii ilaahay ummadda laga hor istaagay saalixiintii ilaahayna la laayey ilaahay waa aara gutay subxaana wa tacaala maanta soosaama ilaahay maanta waa aara gutay awey saalixiin awey ruux kasta oo wanaagsan oo alla ku xidhan ama waa mid la xidhay ama waa mid la dilay ama waa mid hadda lagu raadjoogo wey ilaahayna wuxuu yidhi man caadaa waliyan lii faqad aadantahu bilxarbi ilaahay subxaana wa tacaala dad uu yidhi dagaal baan kula jiraa laba besaa laga hayaa diinta ilaahay subxaana wa tacaala qolana qur-aankaa lagu sheegay qolana xadiidkaa lagu sheegaan qolo saddexaadoo ilaah yidhi anaa la dagaalamahaya lama hayo qolada ribada cunta ee beeca intay beeca ribada cunta ilaahay asaga faadanuu bixarbin min allaahi wa rasuulih allah yidhi dagaal baan kula jiray ha ogaadeen dagaalka labaad waa xadiidko man caadaa waliyan lii faqad aadantahu bilxarbi allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacala xadiid qudsiga weli aan leeyahay إمام الشافعي وحلية كل مؤمن فهو أولياء الله سبحانه وتعالى وحانا أوغسي أوليسا نبنك قرآنك إلهي كي يقانا تبارك وتعالى مؤمن إلهي ليهي أو مؤمن إلهي أولي أنك فرت سارا لا الله يتما الله الله دقى الله ما هي سبحانه وتعالى شينا محا كنا أين المسلمين أدوك مسلمين تكنل من هند إلى غير كنل كلا برمك لو قوي مسلمين لأكبر شينا كنل kullina xabsi bay ku jiraan ikhwaan dhammaan xabsi bay ku jiraan adduunka dhan adduunka muslimiinta sheegata muslimiin aan ka yarayn baa shiina ku nool dhammaantoodna xabsi bay ku wada jiraan ilaahay marka shiina ma iska aragudaynay subxaana wa tacaala waxaa lala yaaba waxaa ka mucjisad lala yaabo gaalka shiinaha haysta ayaa wuxuu sameeyey intuusan ku dhicin daacuunku laba bilood ka hor dhoolatus militari buu sameeyey wuxuu la yaabay ciidankii wuxuu la yaabay diyaaradihii wuxuu la yaabay taangigii wuxuu la yaabay awooddiisii yii maanta kadib shiinaha wax cadawa oo ka baqayo maba jiraan biyo aslan haddaan heerkan gaadhnay nugleerka dhaqaalaha ciidanka waxa wada casriga ee xataa uusan maraykan iyo ruush aqoonin oo soo saaray saacaddaa laga bilaabo yidhi dowladda shiinaha cid ay ka baqayso oo cadawa maba jiraan buyi cid walba cagtaan marinka raabi maxaa dhacay he laba bilow kadib maxaa dhacay warshadaha caafimaadka dhan shiinaha magaaladii samayn lagu samayn jirayo maxay ahayd ohan waa magaalada dhan ee caafimaadka adduunka loo aado waa magaalada dhan ay ku yaalaan warshadaha caafimaadka dhan ee shiinaha ilahay wadiis yidhi bartiibuu ilahay ka bilaabay cudur subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga sheekeeyey qisada qiso weeg niman reer banu nadiir la yidhaahdo yaa la warray cagta dhiga war muslimiinta iska dhaafa adduunka wax maanta hor istaagi kara ma jiraan bay dheh war ma ka daysaan maya maxamed waxaad la dagaalantay shacab aan dagaal aqoonhayn oo carbeed oo reer makaad beder kula dagaalantay dheheen wallaahi haddaad na taabato yaa dadka la sheegaba bini'aadanba dadka la sheega waa annaga dhe waad ogaan doontaa maxamedow dadba waa annaga dad kaleba adduunka ilahi ma abuurin muslimiintu ismayna lahayn malahooda reerba nadiir wax yeeli kartaan reerba nadiirna isma lahayn si dhaqsadaa waddankan uga guuri doontaan هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أيها المسلمون إيه أن يخرجوا وظنوا أيقنا إيه أنهم مانعة حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا قال شينا ميل بسيف فيرين هيه وحنا قاعدك ملهبي هو سيس قبل الله بطي عور يا كورونا فيروس فأتاهم الله من حيث اسمه ولا هين با وهم يعني وهم با عذر كد الله دونان oo shiinaa la kala tegi doonaa oo la kala xayiri doonaa oo dhaqaalaa baabi'i doona oo balaayi iyo hoog baa dhici doona isuusan hayn faataahum allah min xayu lam yaxtasib khalaas wa qadafa fii quluubihim ruuxba hay taaban ku taaban mahaye ha soo bixin ma ganacsan kartid ma bixi kartid ma soo geli kartid waqadafa fii quluubihim ruuxba khalaas maxaa dhacaye tasaa kuma dhicin nimanku waa reeba nadir waxoodaa ku dhacay wey awoodda ilaahi subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala markii diintiisii laga tegey awliyadiisii la laayey muslimiintii jihaadkii iyo xaqii iyo ataxaakum ilaa shariicati illaahi laga hor istaagay ilaahay waa aaragutay subxaana wa tacaala ilahay yuu ka aaragutay marka aalimiintii iyo gaaladii iyo murtadiintu ilahay ka aaragutay subxaana wa tacaala dowladaha ugu daran ee ilaahay diinkiisa baabiiyey maraykanka dowladda dabadhiibka maraykanka u ehe la yidhaahdo ingiriiska ruushka muxuu ka sameeyey xalab maxaa laga sameeyey musil muxuu ka sameeyey ummad ilaahay carruur awey haween awey dad awey iiraan maxay samaysay sbain maxay samaysay talyaani lacnatullaahi calaa talyaani muxuu sameeyey maxay sameeyeen diinta ilaahay iyo ummaddii bay dhibeen dhahda xusaamayn faransiis hadda wuxuu ka dagaalamahayaa maali iyo afrikan sakaraadka maxay ka gashay maraykan annagu wehnaysa maxaan ka gallay yaa garan kara afghanistaan maxay ka gashay gaal oo dhan nimanka sakaraadka ahee falastiin ee waddankoodii la qaatay ee ilaa hadda maxay galabsadeen dhulkan ma day kartid war anaa iska laha maya maya maba day kartidba maxaa yeelay bini'aadanba adigu maba tiid wey maanaan bini'aadan hayn oo falastiin hayn maya bini'aadan ma tiid wey ilaahay waa aaragutay subxaana wa tacaala maraykan maanta hadduu tugsanaya ka war ikhwaan allahu akbar wuxuu leeyahay dhaqaalaan u baahnahay adduunka dhaqaalaan ugu baahnahay dayn ha la isiiyo haddaan dayn la isiin karin deeq ha la isiiyo soo maaha maanta maraykan baa tugsanaya alxamdu lilaahi tacaala oo tugsanaya arrinta kale waxa weeye oon rabno dhibaatadii way dhacday maxaa lagaga bixi karaa dhibaatadii way dhacday maxaa lagaga bixi karaa ikhwaani tallaabooyinka dhowrka la qaadahaya inaan ka soo gaabiyaan jeclahay kow attawba ilaahay inaan u noqonno subxaana wa tacaala kii gaalkaa inuu islaamo kii muuminkahaana macaasida uu ku jira uu ka laabto cibaadada ilaahay uu badiyo ayaa la doonayaa waayo waxaan maxay ku yimaadeen soo dembi la galay soomaay ikhwaani meeshii loo baahnaa masaajidda in la furo gaalada go'aysa in lagaga faa'iidaysto dacwo loo bandhigo masaajidda ay ku soo cararaan tawxiidka loo qabto gaalo waa fikireen waa inay masaajidda la xidhaa layihi dad iswaxyana la waayaa layihi ummaddanu hadda way qoyan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala markay arkaan dhibkiisa iyo aaragusadiisa ummaddanu waa bili'aadanoo way cabsanoo way soo noqon ciddii wax u sheegi lahayd iyo meeshii wax looga sheegi lahaa baa la xidhay kuwa muslimiin sheeganhayo wadaaddaana way u saxabiyeenoo waa sax bay dheheen soo maah ummadda waxaa laga hortaga inay toobad keenaan ogow wadaadkaa wuxuu rabaa inuu sii noolaado ummadda ilahay inay diidan ismana garanhayagu aan isgaranayaa ibdaro kalu wada ummaddu ilaahay inay u toobad keentaan la dooni ummaddu inay masaajidda ku carartaan la dooni wafiruu ila allah war dhibka yaa keena allah yaa naga qaadi kara dhibka allah waxaa la doonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan barino هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي